waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wanaagsan maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa talaado ay taariikhdu tahay sagaalkii disembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta waxaa ka mid ah wasiiradda isgaadhsiinta australia oo lagu eedeeyey kharashaad badan dhimasho kale oo ka dhacday telefoon qaban waayey khadka tripl zero iyo austraaliya iyo maraykanka oo ay wada hadalla uga socdaan magaalada washington d c haddase warkii oo dhan wiil afar iyo toban jira oo watay e baik ayaa ku dhintay shil ka dhacay xaafadda diamond creek ee magaalada melbourne kadib markii ay isku dhaceen baabuur adeegyada degdega ah ee caafimaadka ayaa soo gaadhay shoot street fiidkii xalay ahaa oo ay isniin ahayd balse aanay u suurtoobin inay badbaadiyaan wiilka dareewalkii baabuurka oo labiyo labaatan jira ayaa qaybta shilalka waaweyn ee booliisku su'aalo weydiinayaan xildhibaanad anika wells ahna wasiirka isgaadhsiinta iyo ciyaaraha austraaliya ayaa la kulmaysa cadaadis sii kordhaya oo ku saabsan kharashaadkeeda safarka kadib markii la ogaaday inay cashuur bixiyayaasha ku soo dallacday ku dhowaad kun dollar oo la sheegay in ay ku baxday baabuur ah kuwa nooca madaxda dowladda ku socoto ee komkaarka la yidhaahdo oo sugayey intii ay daawanaysay baa layidhi cayaar kriket ah wasiiradda ayaa sidoo kale la sheegay in ay kumanaan dollar tigidhoo diyaaradeed ugu iibisay iyada iyo qoyskeeda si ay uga qayb galaan dhacdooyin geeri kale ayaa la tuhunsan yahay inay ka dhalatay telefoon kale oo ah nuuca gaboobay kadib markii uu qofkii wacay adeegga tribal zero laakiin uu u qaban waayey maamulaha guud ee shirkadda t p g telecom ayaa guddiga sanadka ee baadhitaanka waday u sheegay inay shirkaddu aqoonsatay qof macmiil ah oo telefoonkiisa soo geli kari waayey adeegga tribal zero telefoonka gaboobay ayaa la qabsan waayey adeegga for g sida uu maamuluhu sheegay wadahadallo amni oo heer sare ah ayaa austraaliya iyo maraykanka ku dhex maraya magaalada washington d c iyadoo oo xiisadda indo bacific heshiiska okus iyo marinada macdanta muhiimka ah ay noqonayaan qodobada ugu waaweyn ee miiska saaran xokayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio iyo xokayaha difaaca pete hexet ayaa la kulmaya wasiirada arrimaha dibadda australia penny wong iyo wasiirka difaaca richard miles iyadoo ay labada dal doonayaan inay ka hortagaan korarhka saamaynta shiinaha islamarkaana ay xoojiyaan iskaashiga difaaca dalka tailan ayaa sheegay in diyaaradaheedu ay dagaal ku weerareen saldhigyo ay kambodia ku leedahay xadka taas oo jebisay xabad joojin oo horay u dhexdhexaadiyey madaxweynaha maraykanka donald trump labada dal ayaa midba midka kale ku eedaynaya inay horiyeen dagaalkaas uu ku dhintay hal askari oo reer tailan ah iyo afar shacaba oo reer kambodia ah warkiina maanta oo talaado ah intaasuu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta laanta af soomaaliga ee s b s kala soco bodkastka iyo facebook oo cinwaankoodu yahay s b s somali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali